baabuurta markii hore baabuurta dee waa taad ogeydaan xilliga halkan laga kaxaystay muddana way maqnayd marka baabuurta qaabka loo sii daayey dawladda puntland yaa sidaad u ogtihiin dadaal badan ka gashay garowe madaxweynuhu waa tii aad maqlayseen uu horey uga hadlay waxaa kale oo wafdi ku tegay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro ilaa cabdisababay tageen annaga markii hawshu dhamaatay oo ay dhameeyeen markii ay dhameeyeen hawsha gaadiidka iyo wax walba ay dhameeyeen ba annaga naloo yeedhay annaga markii naloo yeedhay waxaanu ka tagnay halkan jigjigaanu tagnay si wanaagsan baa naloo soo dhaweeyey heer si heer saraah baa naloo soo dhaweeyey waxaana soo dhaweeyey waftigii dawladda puntland wasiiradii iyo wasiiro kamida kilalka iyo ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada yaana soo dhaweeyey waxaa nala dejiyey hotel baa nala dejiyey waxaanu deganayn muddo laba habeena baanu deganayn kadib baa gaadiidkaygii baana lagu wareejiyey sidaasaanu kusoo tagnay cabdi bile adigu maanta buuhod la timi gaadhigaagina waad wadataa oo waan ku arkay adoo wataa yaa kaloo kula socday tirada baabuurta imisay ahaayeen hantidii maxaa laga wada hadlay maxaa bal arrimaha dhegeystayaasha faahin ka sii
waxa weeyaan baabuurtii sagaal baabuur baa lixna jigjiga tagtay eli saddexna jidka ay ku jirnayd lixdii jigjiga waanu la soo wareegnay saddexdii jidka mid noo kaci waa laba noo kaci waayo saxangileeshyadu gubnaayeen iyaguna aan dhibaato weyn qabin oo iyagana looga raadiyey meesa la yidhaaho hargeysa saxangileeshyadii looga raadiyey waanu kaga nimid daroor ayaa naga dambeeya wax iyagii kale waanu nabad nimid dhammaantayo waanu joognaa buuhoodle cabdi bilow ba waxaa jirtay lacag kun iyo afar boqol oo doolara iyo hantiyo kalena maqnaayeen idinka waa tagteen jujiga etoobiya iyo dhinaca puntlandna waa isarteen saddex goorsood maxaad arrimaha ka wada hasheen oo maxaad la meel qaateen lacagta waxaanu ka warhaynaa lacagtii kaashka ahayd ee doolarka lacagta afar iyo tobanka kun oo doolara in la wareejiyey wixii kalena anagu sida iyadaba kafool kafool dawlamaanan hadlayn dawladda dawladda waxaa la hadlayay mas-uuliyiinta puntland baa la hadlaysay mas-uuliyiinta puntland waxay noo sheegeen in lacagtii kaashka ahaydna ay gacanta ku hayaan oo loo dhiibay lacagtii kale iyo hantidii gaadiidka saarnayd xaalkeedana uu meel fiican u marayo gaadiidkii iyo lacagtana mar la wada wareejiyey intaasaanu ka war ka haynaa arrintaas sidaasaanu warkaas cabdi bilow wararka qaar waxay leeyihiin dad odayaa odayaal dhaqameedyo ayaa iyo baabuurta soo daayay wararkaas la dhex maraya bal cegeeg online u sharax
ogada ogadaa odayaal dhaqameedyo ayaa odayaal dhaqameedyo xaggee ka tegey buuhoodle odayaal ka tegay iyo dhinacan deegaanka gobolada soss iyo qaar ka tegay baa laleey odayaashaasa soo daayay baabuurta warka maxaad ka ogtay maadaama adigu aadjisyo tagtay
walaalo wax odaya oo annaga wax noo qabtay ama halka nooga tegay ama arrimaha iyaga ka hadlayay ma ogin odayaalen aan xaggaa ku aragno ama deegaanka ama aan idhaahno idinka idiin socdeenna ma jiraan aad madda waad garanaysaa dadka oo odayo halka nooga tegayna may jirin odayo noo wax annaga wax noo qabtay ama hawlaha iyaga qabtay ama hawlaha iyaga wax ka qabtay waxaa jira dawladda dawladda puntland ayaa hawsha ugu badan kaga ka qaadatay gaadiidka iyo hantidaaba wayna ku mahadsan yihiin wixii kale ee soo raaca waxa weeyaan waa un dawladda etoobiya iyo dee hawsha markay ula tagtay qabilaada ay ka qaabileen iyo ogolaanshaheeda iyaguna waa ku mahadsan yihiin waxse la odhan karo hawshaas jeed dheer iyo jeed gaabanba way ufuuleen oo wax ka qabtay waxaa jira maamulka puntland mas-uuliyiintiisa kala duwan madaxweyne ha noqoto ama madaxweyne ku-xigeen ha noqoto ama wasiirada maxamed faarax uu kamid yahay ha noqoto dadaalka ugu badan iyo waktiga ugu badan nimankaasaa ku lumiyey maamulka puntland sidaasayna kusoo baxeen gaadiidkaniyaantiidana kusoo baxay cabdiow waxaa nagu maqaalaa cabdi bilo caliyow gaalidan in idinka la idinku dhaliilayo inaad baabuurta cashuuran weydeen oo arrimihii horena ay khalqaba uu ka dhacay shaqaqooyinka ka dhaceen cashuurta maxaa laysla meel dhigay maxaase idinku hadda tala talabaad qaadi doontaan baabuurtiina aad ka qaadi doontaan xagga cashuurta
baabuurta walaalow baabuurta sidaad u ogtahay waddanka ka shaqeysaa wax cashuuran male martilan deegaankeena mbuuhoodle cashuurina soo gaadhayna ma jiro waxaa jira waxaan cashuur ahayn waraaqo yar yar oo iska kumeel gaadh oo diiwaangelin iyo waxaas annaga kuwa yagu way lahaayeen ba qaarkood way lahaayeen laakin wax naloola baydhay may jirin oo si dee fudud baa hawsha u dhacday taa cashuurtana waxaana la yidhi unjaanif cashuureed waad helaysaana gaadiidkiina kaxaysta sidaasaanu kusoo baxnay iminkana insha allah markay xilligeeda aan helo cashuurta waa cashuuran doonaa hadii lahay xagga dhaqdhaqaaqa oo adigu waxaad dee dadka waxay dadkeena ogtahay waxay ku xiran yihiin dhinacay safarka Ethiopia gudaheeda maxaa la idin ogolaaday maadaama oo dee aad gudaha Ethiopia galaysaan maxaa dawladda Ethiopia idin ogolaatay dawladda Ethiopia gaadiidka Ethiopia waxay ahayd gaadiidka gudaha galaya cashuur baa la cashuuraya waana diyaar cashuurti kastana waxaan ka warhaynaa in qolada maamulka Puntland ay iyo dawladda ma- maamulka Soomaalida ama dawladda Ethiopia baan idhaahdee le waxaa naloo sheegay in kastan laga furayo buuhoodle gaadiidka meelo kale oo kala duwanna laga furi doono xadkana la xidi doono insha allah gaadiidkana naloo cashuuri doono dee sidaasaa naloo sheegay waxaa kale oo ugu ugu dambayntii jitiga ilaa buuhood la soo soctay dhinaca dhulka waa sidee nabadgeladeeda iyo dha- dhinaca am- ammaanka daaqa bal arrimaha adoo soo koobiya faahfaahin naga sii
dhinaca nabadgelyada ilaahay meel uu nimceeyey weeye waa dal dawlad le weeye waxa weeyaan ilaa jigjiga ilaa iyo halkan aynu controlka buhoodle aynu joogno wax dhiba iyo wax shaqaaqa midna maanaan arag daaqa iyo nimcana ilaahay meel walba waa nimceeyey waa isku mid wadanku meel walba nimcada iyo daaqa ilaahay waa dhigay ilaahay baa mahadle taasina sidaa weeye waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdi bale cali oo ka mid ah ga- dadkii baabuurtooda dhawaan laga kaxaystay magaalada buuhood la warramaya shabakada wararka ceegdhoodka cabdi bale aad baa maanta tahay